laawiyiintii cutubka sagaalaad oo maalintii siddeedaad ayaa muuse u yeedhay haaruun iyo wiilashiisii iyo odayaashii reer banu israa'iil oo wuxuu haaruun ku yidhi waxaad keentaa dib yar oo ah qurbaan dembi iyo wan ah qurbaan la gubo oo aan innaba iin lahayn oo iyaga rabbiga hortiisa ku bixi oo reer banu israa'iilna la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa waxaad keentaan orgi ah qurbaan dembi iyo weyl iyo wan oo labadooduba gu jiraan oo aan innaba iin lahayn oo qurbaan la gubo ah oo dibi iyo wanna waxaad u keentaan qurbaanno nabaaddiina in rabbiga hortiisa allabare ahaan loogu bixiyo iyo qurbaan haluudh ah oo saliid lagu daray waayo maanta ayaa rabbigu idiin muuqan doonaa oo iyana waxay teendhadii shirka horteeda keeneen wixii muuse amray markaasay dadkii ururkii oo dhammu soo dhowaadeen oo rabbiga hortiisa istaageen markaasaa muuse wuxuu yidhi waxaanu waa wixii rabbigu idinku amray inaad samaysaan oo waxaa idiin muuqan doona rabbiga ammaantiisa kolkaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi meesha allabariga u dhowow oo waxaad bixisaa qurbaankaaga dembiga iyo qurbaankaaga la gubo oo nafsaddaada kafaara gud u samee iyo weliba dadka aawadiis oo waxaad bixisaa dadka qurbaankiisii oo iyaga kafaara gud ugu samee sidii rabbigu amray sidaas daraaddeed ayuu haaruun u soo dhowaaday meeshii allabariga oo wuxuu gowracay weylkii isaga nafsaddiisa u ahaa qurbaanka dembiga oo wiilashii haaruun ayaa isagii u keeneen dhiiggii oo isna fartiisii ayuu dhiiggii daray oo wuxuu mariyey geesihii meesha allabariga oo dhiigga intiisa kalena wuxuu ku ag shubay salkii meesha allabariga laakiinse xaydhii iyo kelyihii iyo xuubkii laga soo gooyey beerkii qurbaanka dembiga wuxuu ku dulgubay meesha allabariga sidii rabbigu muuse ku amray oo hidhibkii iyo haraggiina wuxuu ku gubay meel xerada dibaddeeda ah oo haddana wuxuu gowracay neefkii qurbaanka la guba ahaa markaasaa wiilashii haaruun waxay isagii u keeneen dhiiggii oo isna wuxuu ku dul husheeyey hareeraha meesha allabariga oo haddana waxay isagii u keeneen neefkii qurbaanka la gubo oo cadcad ah iyo madaxii neefka oo isna wuxuu ku dulgubay meesha allabariga markaasuu biyo ku maydhay urkujirtii iyo addimadii oo wuxuu ku dulgubay qurbaankii la gubayey oo meesha allabariga saarnaa oo haddana wuxuu keenay qurbaankii dadka oo wuxuu soo waday ridii dadka u ahayd qurbaankii dembiga wuuna gowracay oo u bixiyey dembi aawadiis siduu kan hore yeelay oo haddana wuxuu keenay neefkii qurbaankii la gubo ahaa oo si qaynuunka waafaqsan ayuu u bixiyey oo haddana wuxuu keenay qurbaankii haruudhka markaasuu cantoobo muggeed ka qaaday oo ku dulgubay meesha allabariga kaasoo ka goon ah qurbaankii la gubayey oo subaxnimada oo weliba wuxuu gowracay dibigii iyo wankii ahaa allabariga qurbaannada nabaaddiinada ah oo dadka aawadiis loo bixinayay oo markaasay wiilashii haaruun isagii u keeneen dhiiggii oo isna wuxuu ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga markaasay keeneen baruurtii dibiga iyo tiiwanka iyo badhidii iyo xaydhii gudaha ku duubnayd iyo kelyihii iyo xuubkii beerka markaasay baruurtii saareen sakaaradii oo isna baruurtii wuu ku dulgubay meeshii allabariga kolkaasa haaruun rabbiga hortiisa qurbaan la ruxruxo ugu ruxruxay sakaaradii iyo bowdadii midig sidii muuse amray markaasaa haaruun gacmihiisii ku soo taagay dadka xaggiisii oo wuu u duceeyey iyagii markaasuu ka soo degtay bixintii uu bixinayey qurbaankii dembiga iyo qurbaankii la gubayey iyo qurbaannadii nabaaddiinada markaasay muuse iyo haaruun teendhadii shirka galeen oo haddana way ka soo baxeen oo dadkii u duceeyeen kolkaasaa ammaantii rabbigu dadkii oo dhan u muuqatay oo rabbiga hortiisa waxaa ka yimid dab oo meesha allabariga dusheedii ayuu ku baaba'saday qurbaankii la gubayey iyo baruurtii oo dadkii oo dhammuna markaay taas arkeen ayay qayliyeen oo wejigooda u dhaceen